maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa sheegay inay si madax bannaan u dhisanayaan maxkamadda ciidamada qalabka sida ee ka shaqayn doonta deegaanada uu ka taliyo maamulkaasi iyagoona dhaliilay xukunada ay rido maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalk soomaaliya oo ay sheegeen in aan si dhab ah loo fulin xukunadaasi kulan ay xarunta kumeelgaarka ah ee magaalada baydhabo ku yeesheen golaha wasiirada maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya oo uu shir guddoominayay kusimaha madaxweynaha maamulkaasi ahna wasiirka beeraha maxamed xasan fiqi ayaa lagu ansixiyey sharciyo dhowra oo uu ka mid ahaa sharciga dhismaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee koonfur galbeed ka oo ay soo gudbiyeen wasaaradda amniga gudaha ee koonfur galbeed markii uu kulankaasi soo dhammaaday waxaa saxaafadda la hadlay islamarkaana u faahfaahiyey waxyaabihii laga wada hadlay afayeenka maamulkaasi koonfur galbeed nuuridiin abuukar gacma magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka madaxtooyada howlka shiriirka ee wasiirada ku yeeshay golaha wasiirada dowladda koonfur galbeed soomaaliya uu shir guddoominayey kusimaha madaxweynaha ahna wasiirka beeraha mudane maxamed xasan faqi shirka markay iskugu yimaadeen oo fadhiiseen u horeyn golaha wasiirada sharci hindise sharciyeed oo wasaarad wasiiro dowlaha dibudejinta iyo jaalidaha doctore safayow ay isbuucii hore khamiistii hore ay soo hordhigtay golaha wasiirada iyo kusimaha ayaa maanta loo ansixiyey hindise sharciyeedkaas oo ahaa sharciga xuquuqda barakacyaasha dowladda koonfur galbeed soomaaliya iyo sharciga sharciga howlgelinta xaalka waara xaaladda waara ayay ahayd labadaas sharci ayay lasooay soo saartay waa loo ansixiyey sidoo kale waxaa hindise sharciyeed ku saabsan maxkamadda ama dhisidda maxkamadda qalabka sida ee ciidamada koonfur galbeed soomaaliya soo hordhigay wasiirka wasaaradda amniga gudaha ee dowladda koonfur galbeed soomaaliya mudane xasan xuseen maxamed xasan elay dood dheer kadib golaha wasiirada cod aqlabiyad leh ku ansixiyeen sharcigii lagu dhisayay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda koonfur galbeed soomaaliya waxaana ansixiyey oo gacan haa u taagay ama soddon wasiir iyo wasiir ku-xigeenno ah oo dowladda koonfur galbeed soomaaliya intaasi kadib wasiirka amniga gudaha ee maamulka koonfur galbeed xasan xuseen maxamed xasan eelay ayaa shir jidhayd saxaafadda ay ku weydiisay su'aalo dhowra oo ku aadan inuu sharaxaad ka bixiyo hindisa sharciyeedkan dhismaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee uu marsiiyey golaha xukuumadda isagoona rajo wanaagsan ka muujiyey in sharcigani uu ka gudbi doono golaha baarlamaanka koonfur galbeed wasiirka ayaa sheegay in sababaha sharcigani u soo saaray ay tahay kadib markii dhibaatooyin badan ay ka dhaceen deegaanada koonfur galbeed dhinaca ciidamada dhexdoodii iyo kuwa ay geystaan kooxaha iyagoo ka soo horjeeda sharada hiraabta ansixiyeen gola wasiirada unu sheegnay oo hadiyaarinay wasaaradda amni ahaan sharadana wali ku saabsan ah sidii deegaanadan koonfur galbeed iyo aan helo fadeen maxkamad ciidamada qalabka sida ee dowlad goboleedka koonfur galbeed sida isla dareertan deegaanka koonfur galbeed muddooyinkun dambe wali ku dhicaaya ama marralba wali ku dhicaaya dhibaatooyin badan oo mararka qaar dhicaayaan inay ciidamada jeysadaan ama cadowga al-shabaab naftiisba jeysada ama jeysadaan qodo kale oo naftiyo nabadi iyo horumarka iyo deegaanada walaa ku dareera deedan inayoo jeysadaan salla ka hela sharca oo walaagastoon shalhagaaw yaa wali leeyin suubiyaaya maxkamadda ilaahay idinkii wali rajeynaya sharoon hiraabta wala wasiireeyo ha gudbiyeen baarlamaan wala ku codsada doonaa insha allah wayna si degdega in gudbiyaan kubacdina madaxweynaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya yaa waliha magacaawi doona qaybo oo maxkamadda insha allah dadka maxkamadda ka shaqeeyi doono oo kukuwayi doonaan dhinaga ciidanka kukuwayi doonaan maynin fududaadi doona markaas wali nin fududaadi doonee qof walba wali uu shaqaysday inuu si degdegin hel garaamku shaqaysday labdani hel laakiin laan dilayni iyo ila dila kii oo walna oo walbooba inuu sharaji helo oo tumusada labaatan sanadi waliya loo xukumo oo xukumo innagana sharada koola kuweydiya hamar agnagan kii hamar la kuweydiyayo xoogoo hanidaayo ogtiin dad badan inay hururiyiin oo la dili waayo wali ogtiine dad badan inay deegaanada hururiyiin oo ila hadda laydilin wali kale ogtiin inay markii waa la suubiyayo atamirlinba waxa mar la kusugu maxkamadii ama tan gobolka roogtada naftiya waliya xukuntu inay haddana in la sugo atani madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya lala sugo ilaahay idin jeela rajeene tii umadan kashal badbaadi inay nagato wasiirka amniga koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa sheegay in dastuurka koonfur galbeed uu u fasaxayo inay samaysaan maxkamad iyaga u gaara oo ka madax bannaan maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda dhexe ee soomaaliya isagoona tusaale u soo qaatay maamulo iyaga kaga horeeyey dhismaha maxkamadan ciidamada qalabka sida iyadaa mahadsantiin maxkamadda maamul goboleedka sida dastuurka dowladda koonfur galbeed isagoo wali xaqinaya inay isu suubsado maxkamada oo heer maamul goboleed inay isu suubsado xaqinaya geekaleema bilaawna sidaasna la dareertaan uma maxkamada ku jaraan maamul goboleedyada oo dhan jubbaland ku jaran ku warqabtan isin baa taliyaasin dadka la teegaay puntland ku jaran insha allah dadka kale aan qabna u mahaanin galmudug iyo hooyo aan qabna iyo wala rajeena waqtiga inay subsidan ila heelin shay maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida jari doonto yana shaqay doonto laakiin tan wala ku shaqayn doonta deegaanada koonfur galbeed xuduudada ku shaqayn doonta insha Allah taala wala nasab wala shaqayn doonta ilaahay idin sheegay ciidamada iyo nimanka cadayga dalkuna dib dhibaatada jeesiyaan wada shaqo wala shaqayn doonta bidilaal kareem sidaan sii sheegay dastuurka koonfur galbeed wala xaqmiisay inuu nusuubsano maxkamad oo ciidamada qalabka sida ee koonfur galbeed inuu nusuubsano xaqan oo deegaanada ku shaqeeyaan sbs.com.au